faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu duhur wacan oo wanaagsan saaxiibyaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo ee raadiyaha cadaado maleeshiyaadka tasuululka al-shabaab oo xukun gocangoyn ah ku rida wiil dhallinyaro ah oo ku sugnaa deegaanadooda xojiyada soomaalida oo ka cabsi qabaa inuu ka baaqdo xojiyada shir looga hadlayaa habka madaynta canshuuraha oo maanta ka furmay magaalada muqdisho dood ku saabsan shareecada islaamka iyo dastuurka oo maanta ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka laba boqol oo qof oo soomaali ah oo ku xayiran deegaanka guji ee dalka etoobiya xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo mid ka mid ah lagu arkay gudaha dalka kenya qaar ka mid a isgoysiyaha magaalada muqdisho oo laga qaaday ciidamadii ku sugnaa sharic adag oo lagu soo rogayo gudniinka fircooniga ah wakiilka qaramada mudug qaabisa arrimaha soomaaliya ciidamada taliyaha ciidamada xoogga dalka oo maanta gaaray magaalada gaalkacyo ee gobolka muduga qaar ka mid a booliska koonfur galbeed soomaaliya oo loo diyaariyey xakamaynta rabshadaha ka dhaca deegaanadaasi saraakiisha ciidamada xoogga oo sheegay inay burburiyeen saldhig ururka al-shabaab ay ku diyaarin jireen waxyaabaha qarxaa akhbaaradka caalamka saaxiibyaal warkaa duurnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa qayb ka noqon doona weerar ay dad ay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada los angeles ee dalka maraykanka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka shiina oo maanta tegaya dalka ruganda saaxiibyaal intaasi waxaan qodobada ugu doorka roon warkaa duurnimo ee raadiyaha cadaado saaxiibyaal u diyaar garwa warkaas oo faahfaahsana
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa dowr axada taarikhda ay ku beegan tahay labaiy labaatanka bisha toddobaad ee julaay sanadka labada kun iyo toban iyo sideeda waxaa dhegaystaan qodobada ugu doorka roon warka duurnimo ee raadiyaha cadaada warkeena duur maanta wax soo saartay waryaheenna ayaan maxamed axmed ayaan dhool iyo saaxiibkii jile jaamac jile ku soo dhowaada warkii oo dhan ururka al-shabaab ayaa xukun gacangoynaya wax ay ku rideen wiil dhallinyaro aha oo ku sugnaa deegaanadooda warbixinta warkaasi waxaa noo soo koobaya saaxiibkay jile jaamac jile al-shabaab ayaa waxa ay xukun gacangoyn ah ku fuliyeen wiil dhallinyaro ah oo degan deegaanka kuuyo barrow ee gobolka shabeellaha dhexe kadib markii ay maxkamadda al-shabaab ee gobolka ku xukuntay wiilkaasi xukun gacangoyn ah ayaa waxa ay goob fagaaro ah isugu yeereen dadka degan gobolkaasi qaybo ka mid ah deegaanadiisa waxaana ay goob fagaaro ah isugu keeneen dhammaan dadkaasi kadibna waxa ay halkaasi ka fuliyeen xukunka gacangoynta ahaa qaadiga maxkamadda al-shabaab ayaa waxa uu sheegay in maaday cabdirasaaq cali oo labaatan iyo afar jir ah islamarkaana degan tuulada dharkeynley ee hoos tagtaa deegaanka qoryoley in lagu helay falxatooy biyo ah kadib markii uu qirtay sida ay sheegeen in uu wiilkaasi xaday lacag kana xaday goob ganacsi intaasi kadib ayaa waxa ay kooxda nabadiidka ah ee al-shabaab ay u diyaariyeen rag gacangoyn ku sameeya wiilkaasi waxa ayna midiyo ku boobeen sidii ay gacanta uga goyn lahaayeen waxayna halkaasi ka fuliyeen xukunkaasi gacangoynta ah xukunada noocaani oo kale ah ayaa ururka ugus waxa ay ka fuliyaan gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka ku yaala gobolada shabeellooyinka iyo gobolada kale ee dalka ma jirto cid u doodaysa wiilkaasi yar walow aysan maxkamadda al-shabaab lahayn qareenkaaga dooda aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jile jaamac jile warbixinta warkaasi noo soo koobayey warka duurme ee raadiyo cadaado ayaa saaxiible weli aa maql dhegaysanaysaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa u yeeray wasiiro ka tirsan maamulkaasi waxaa warbixinta warkaasi noo soo koobaya noonaan soo dira deganaa hirshabelle bashiir cabdulla casmo halkaasi noga soo warrama xildhibaanada baarlamaanka hirshabelle ayaa u yeeray afar ka mid ah golaha wasiirada hirshabelle kuwaas oo kale ah wasiirka ganacsiga iyo warshadaha wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda wasiirka ilaalinta bay-ada wasiirka biyaha tamarta iyo macdanta guddiga ganacsiga warshadaha iyo kheyraadka kalluumaysiga iyo ilaalinta bay-ada ee baarlamaanka maamul goboleedka hirshabelle oo u yeeray wasiiradan ayaa waxay sheegeen in shan iyo toban maalmood gudahood loogu baahan yahay in wasiiradan ay ku horyimaadaan baarlamaanka si wax loogu weydiiyo wasaaradaha ay mas-uulka ka yihiin maadaama guddigan baarlamaanka uu u xil saaran yahay korjoogtaynta iyo la xisaabtanka wasaaradaha
aad iyo aad uu mahadsan yahay bashiir cabdullahi casmana warbixinta warkaasi noga soo diray deegaanada hirshabelle saaxiib yaale weli waxaa maqal dhegaysanaysaan warka duurnimo ee raadiyo cadaad oo si toosan kaga imaanaya efmta siddeetan iyo saddex shan makaartisa xoojiyada soomaaliyeed ayaa waxay ka cabsi qabaan inuu ka baaqdo sanadkan xajka ay aadi lahaayeen magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay arrimaha xajka oo muddooyinka dooda ay ka taagneen xafiiska dowladda federaalka kulankana waxaa agaasiman qaar ka mid ahaa dadka sanadkan u xoojinaya boqortooyada sacuudiga carabiga oo qaba walaac la xidhiira inuu baaqdo xajka maadaama wakhtigii la bixi lahaa uu dib u dhacay waxay baaq u direen madaxda ugu sarraysa dalka gaar ahaan madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali qare isagoo u soo jeeday inay qaataan dowrkooda hogaamineed ee arrintan sidoo kale kulanka waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid a culammada soomaaliyeed oo ay ka mid ahayeen sheekh maxamed nuur baaruud gurxan sheekh maxamuud waa sheekh maxamed shiine iyo sheekh cabdilcasiis cabdulla guure culammadan ayaa waxay madasha ka sheegeen in dowladda dalka soo martay burburkii kadib aanay soo furagelin arrimaha xashka oo hadda la siyaasadeeyey shir looga hadlayaa habka midaynta canshuuraha dalka ayaa maanta wuxuu ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada waddanka kulankan wadatashiga ah ayaa waxaa mid looga hadlaya habka midaynta canshuuraha dalka iyo kadoodista canshuuraha laga qaado dhaqaalaha iyo macaasha ganacsiga iyo midka gadiidka waxaana ka qayb galay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulgolya qaybta ka dowladda federaalka wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo dahafare kulankan ayaa sheegay inay wadaan dadaallo ku aadan sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha soo gala waddanka waxaan maanta ka wada hadalnay arrinta canshuuraha dalka iyo midayntan waxaana kaloo aan diradda saarnay arrimaha qarashka iyo sida loo laslo meeldhigi lahaa maanta iyo beri ayuu shirkan socon doona ayuu yidhi wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaaliga wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa ku ammaanay wasiirka maaliyadda dowlad goboleedyada qaybta ka ah dowladda federaalka inay xiriir wanaagsan ay leeyihiin wasaaradaha labada airada wasiirada maaliyadda dowladda federaalka iyo kuwa maamulgolya qaybta ka ah dowladda soomaaliya aad baan runta ugu faraxsanaha wada shaqaynta iyo xiriirka naga wada dhexeeya saaxiibkay wasaaradaha maaliyadda waa waxaa ii muuqda in khibrad badan ay ku soo kordhinayso oo mar walba aan wax cusub isla qaadanayno ayuu mar kale yidhi wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda soomaaliya dood wadaag ku saabsan shareecada islaamka iyo dastuurka ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay kulan dood wadaag ahaa oo ku saabsan shareecada islaamka iyo dastuurka oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dastuurka doctor xuseen cabdi cilmi sheekh cali xaaji iyo sidoo kale abu cabdullaahi maxamed jamcaale ayaa si qoto dheer u sharaxay shareecada islaamka iyo dastuurka waxayna ka jawaabeen su-aalo ka imaanaya ka qaybgalayaasha munaasabadaasi wasiir ku-xigeenka oo la hadlay oo qodobada aasaasiga ah ayaa waxa uu sheegay in qodobadaas ay yihiin kuwa muhima dastuurka ayaa sharaxay sida dastuurka u waafaqsan yahay shareecada islaamka ku dhawaad laba boqol oo qof oo soomaali ah ayaa waxaa lagu soo warramaya inay ku xidhan yihiin deegaano lagu magacaabo guji oo ku yaalla waddanka etoobiya waxaa warkaasi noo soo koobaya ayaan axmed maxamed ayaan dhool
ku dhowaad laba boqol oo qof oo soomaali ah ayaa ku xidhan deegaanka guji oo ku yaala xadka ay wadaagaan soomaalidii oromada wadadega dalka itoobiya dadkan ayaa ku dadkan ayaa ku soo barakacay deegaanada ku dhow halka ay ku sugan yihiin ciidamada oromada waxaana ku jira waxayna ku jiraan saldhig ay leeyihiin ciidamada booliiska ee dalka itoobiya dadkan ayaa sheegay inaysan haysanin meel ay u baxaan islamarkaana aysan bixi karin hadday ay bannaanka u baxaanna ay kulmi doonaan ciidamada oromada iyo soomaalida iska soo horjeeda dadka ayaa isugu jira haween carruur iyo dad waayeelaa intaba qaar ka mid ah dadka xabsiga ku jira ayaa warbaahinta u sheegay inay jiraan haween xabsiga ku dhex umulay saacadihii lasoo dhaafay meesha ay hadda ku sugan yihiin ayay sheegeen inay ka baqayaan inay dhibaatooyin badan kala kulmaan sida caafimaad darro maamulka dowlad goboleedka waa maamulka dowlad goboleedka soomaalida etoobiya iyo dowladda dhexe ee etoobiya ayay ugu baaqeen inay si deg deg ah uga soo gaaraan islamarkaasna laga saaro goobta ay ku xayiran yihiin
aad iyo aad iyo mahadsan tahay ayaan maxamed axmed ayaan dhala warbixinta warkaasi noo soo koobaysay saaxiib yeele waxaad dhegaysanaysaan warka doornimo ee raadiyaha cadaado ururka al-shabaab ayaa mid ka mid ah waxaa lagu arkay dalka kenya isagoo halkaasi ku dhuumaalaysanaya waxaa warkaasi mar kale soo koobaysa war soo saaraheena maantay ayaan maxamed axmed ayaan dhoob
qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada ammaanka ee dalka kenya ayaa sheegay in dagaalyahano dhowr ah oo kad oo hubaysan oo hub culus ku hubaysan inay gudaha u galeen dalka kenya saraakiisha ciidamada booliiska kenya ayaa waxay sheegeen inay wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab ee lagu arkay qayba ka mid ah gobolka waqooyi bari dalka kenya ciidamada ammaanka ayaa sheegay dadka deegaanka waa dadka deegaanada ku dhow dhow mandheera ay soo gudbiyeen inay arkeen rag hubaysan islamarkaasna aan ka tirsanayn ciidamada booliiska dalka kenya cabsi weyn ayaa ka jirta qayba ka mid ah gobolka waqooyi bari kenya sida ay xaqiijiyeen waa sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada mandheera ee dalka kenya taliyaha qaybta booliiska gobolka waqooyi bari kenya ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ku jiraan heegan maadaama dadka deegaanka ay soo gudbiyeen inay dagaalyahano ka tir ka tirsan al-shabaab ay ka soo gudbeen xadka soomaaliya islamarkaasna ay gudaha u galeen gudaha dalka kenya aad iyo aad iyo mahadsan tahay ayaan maxamed axmed ayaan dhalo warbixinta warkaasi saaxiib yala mar kale aan soo koobaysay weli waxaa maqal dhegaysanaysaan warka doornimo ee raadiyaha cadaad oo si toosan kaga imaanaya f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan markii hartis halka waa dadyawa caalamka ay si toosa ay nagala socdaan aalada tabinta tooska ah leefestremka qaar ka mid a isgoysyada magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada ku sugan halkaas laga qaaday inta badan isgoosyada muhiimka ah ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa saaka laga qaaday ciidamada ka tirsanaa xasilinta ee bilih lasoo dhaafay halkaasi ku sugnaa isgoyska warshada howlwadaag sheekh cali suufi sanaco iyo afarta jirdiino ayaa saakay waxaa ka guuray ciidamada halkaasi ku sugnaa sugaya ammaanka meelahaasi gaawarada dadka bawgaarida qaaday ciidamada ayaa dhammaan qaaday agabkii ciidamada iyo askartii halkaasi ku sugnaa ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay ayaa waxay tahay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda dhaqangelinta amarkii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ee ahaa in la qaado ama la furo wadooyinka muqdisho xiran waxaa muuqata in la furaya wadooyinka waaweyn magaalada muqdisho laakiin weli waxaa xiran luqyada iyo jadcadayaasha muqdisho ee dadka shacabka ah ay inta badan ay isku marin jireen shiric adag ayaa lagu soo rogay gudniinka fircooniga ah oo maalmo u dambeeyey ama sanado u dambeeya soomaaliya si aad ugu soo badanayay waxaa warbixinta warkaasi mar kale soo koobaysaa ayaan maxamed axmed ayaan dhool
xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya axmed cali daahir ayaa sheegay in sharci adag laga soo saari doono gudniinka fircooniga xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa sidoo kale sheegay in gudniinka fircooniga uu dhibaato ku hayo gabdhaha soomaaliyeed loona baahan yahay in laga soo wada horjeesto waxa uu tilmaamay in xukuumadda soomaaliya iyo baarlamaanka ay kala hadli doonaan soo saarista sharci adag si loo dhaqangeliyo amarkaasi waxa uu xusay in xafiiska uu dardar gelin doono waa inuu xafiisku diyaar u yahay ka shaqaynta sidii sharci adag looga soo saari lahaa gudniinkii fircooniga oo bilihii lasoo dhaafay soomaaliya ku soo laabtay waxa uu ku baaqay in laga hortago tacadiyada loo geysto gabdhaha soomaaliyeed xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya axmed cali daahir ayaa hadalkan ka jeediyey kadib markii uu shalay magaalada muqdisho ka qayb qalay kulan looga hadlayay ka hortagga gudniinka fircooniga
aad iyo aad iyo mahadsan tahay ayaan maxamed axmed ayaan dhool oo warbixinta warkaasi mar kale soo koobaysa saaxiib yeel weli waxaa maqli dhegaysanaysaan warka duurnimo raadiyo cadaad oo si toosan kaga imaanaya f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan marka hartisa wakiilka qaramada mudug qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa maanta waxay ku wajan yihiin magaalada gaalkacyo gobolka muduga wafdi hogaaminaya taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed iyo wakiilka qaramada mudug qaabilsan arrimaha soomaaliya danjira michael kiitin ayaa ku wajahan magaalada gaalkacyo gobolka mudug sarweyta mas-uuliyiintan ayaa laga diriimayaa magaalada gaalkacyo waxaana lagu wadaa inay si wadajir ah usoo dhoweeyaan maamulka degmada gaalkacyo ee puntland sababta ugu weyn ay halkaasi ugu socdaan ayaa ah dhiirigelinta adkeynta nabadda magaalada gaalkacyo ee gobolka muduga magaalada hadda ayaa waxaa howlgala ka howlgalaya ciidamada dowladda soomaaliya iyo ay qaramada midoobe ay taageeraan saaxiibayaal warkaas wixii waraa kusoo kordhay waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeenna iyo barnaamijyada dambe ee soo socda qaar ka mid ah booliska maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa lagu soo warramaya in loo diyaariyey xakamaynta rabshadaha ka dhaca deegaanada maamulkaasi saraakiisha ciidamada amisom ee ku sugan deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa tababar soconayay muddo toban cisho ah usoo xiray soddon xubnood oo ka tirsan ciidamada booliska soomaaliyeed waa booliska koonfur galbeed soomaaliya kaas oo ka dhaca magaalada baydhabo ee xarunta koomegaarka ah maamulkaasi toddobaadkan ayaa waxaa soo qaban qaabisay saraakiisha ciidamada booliska soo amisom sida warbaahinta u xaqiijina saraakiisha booliska maamulka koonfur galbeed tababarkan ayaa ciidamada lagu baranayo xubinta xakabaynta rabshadaha maaraynta dambiyada dadweynaha ka hortaga rabshadaha iyo mudaaradada ka dhaca halkaasi iskuduwaha ciidamada booliska amisom ee deegaanada koonfur galbeed trepsdhod kasaale ayaa waxa uu sheegay in xubnaha tababarka loo soo xiray loo qaaban doono loo qaybin doono si wanaagsan si ay u mareeyaan ammaanka guud ahaan gobolada dadweynaha ay ku sugan yihiin saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxay sheegeen in ay burburiyeen saldhig ururka al-shabaab ay ku leeyihiin ay ku qaxi jireen waxyaabaha qarxiya waxaa warkaasi markala soo koobaysaa warsaasaaraheena maantay ayaan maxamed axmed ayaan dhool
ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya ayaa waxay howlgallo ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose qaybo ka mid ah oo ay maamuli jireen dagaalyahanada ururka al-shabaab taliyaha qaybta labiyo tobnaad ee waa taliyaha qaybta labiyo tobnaad ee abriil ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sarreeye gaase maxamed maxamuud guutaale oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa u sheegay inay howlgallo ay ka bilaabeen islamarkaasna la gaaray xilliga ee al-shabaab laga saari lahaa guud ahaan dalka sidoo kale waxa uu sheegay in taliyaha ciidamada xoogga dalka ay deegaano hoostaga gobolka shabeellada hoose lagu burburiyey saldhigyo al-shabaab ay ku diyaarin jireen waxyaabaha qarxa isagoo xusay in gacanta lagu dhigay dadkii diyaarin jiray waxyaabahaasi bilihii u dambeeyey ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya ciidamo maraykan ayaa waxay bilaabeen howlgallo iyo sidoo kale duqaymo cirka ah ee lala beegsanayo saldhigyada iyo sidoo kale madaxda ururka al-shabaab ee koonfurta iyo batamaha soomaaliya iyadoo ururka laga dilay saraakiilsa sare
aad ba mahadsan tahay ayaan maxamed axmed oo warbixinta warkaasi saaxiibile markii la soo koobaysan markaana akhbaaradka caalamka weerar aa dad badan ay ku dhinteen ayaa waxau ka dhacay magaalada los angeles ee dalka maraykanka dhan hubaysan ayaa weerar ku qaada dukaana ku yaala bartamaha magaalada los angeles ee dalka maraykanka ninkan ayaa waxa uu afduubtay ku dhowaad afartan qof qori ayuuna u istaagay inkastoo uusan dadkaasi laynin sida uu qoray dadka deegaanka ay sheegeen ninkan oo baabuur ku yimaada halka uu ku weeraray ayaa bannaanka hore ku soo bilaabay xaaladda jahwareerka dhalisay wuxuuna gurigiisa ku dhiftay baabuur bolis ay lahaayeen oo bannaanka yaalay sidoo kale laba qof oo halkaas dumar ahaa ayaa la sheegay halkaas inuu ku dhaawacday gudaha markii uu soo galay ayaa waxaa dilay gabar kale ayuu rasaas si toos ah uu rasaas ugu furay kooxa booliis ah ayaa isku dayay xaaladda inay dejiso ugu yaraan afar saac oo ninkii lala hadlaya kadib waxaa lagu qanciyey inuu hubka uu dhiibo oo gacanta ciidamada si nabada uu soo galo ciidamada booliiska war ay soo saareen ayay waxay ku sheegeen in sida ugu badqabaan rooneed ay u soo badbaadiyeen howlgalkii ay ku sameeyeen los angeles ee dalka maraykanka madaxweynaha dalalka maraykanka donald trump ayaa bartiisa twitterka uu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay wareegtada twitterka ka soo saaray inuu aaladaasu aada uga xun yahay warkii duurma si toosan kaga imaanayay f m ta siddeetan sadhibic shan kaartis wanagantaasi warkeena duur maanta waxaa soo saartay waryaheena ayaan maxamed axmed ayaan dhool iyo saaxiibkii jile jaamac jile anu xasan wala socodsiinaya sharmaakaama maxamed maxamuud iyo cabdiqani axmed maxamed arsana way farsamaynayeen tani warkaa mid lama intaan dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu